magaalada beled xaawe ee gobolka gedo ayaa lagu qabtay kulan looga hadlaya amniga waxaa kulanka ka qayb galay laamaha ammaanka ah maamulka degmada ah iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya gudoomiyaha degmada beled xaawe ee gobolka gedo cabdilcasiis xareede cabdulaahi ayaa ka waramaya qodobada ugu muhiimsan ee shirka looga hadlay shirkaasoo saraakiisha iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka isugu yimaadeen waxaa looga wada hadlayay oo lawalafagurayayna waxay ahayd sida amniga uu ku qabsoomi lahaa degmada beled xaawo waxaan aad iyo aad halkan aan ooga ammaanayaa una boogaadinayaa ciidamada daraawiishta ee dowlad goboleedka ee jubbaland iyo saraakiishooda waxa ay soo mareen iyo waxa lagu riixay iyo waxa lagu qasbay iyo maanta meesha ay soo gaarsiiyaan aad baan u boogaadinayaa saraakiishaas iyo ciidankooda amaamiirta iyo amarka la sii caddeecayay madaxweyne axmed na waa taliyaha guud ee ciidamada daraawiishta ee jubbaland ciidanka hadda maanta joogo gobolka geda iyo kan joogo kismaayo iyo kan dhobley joogo kan raaskambooni jooga hal ciidan waay ciidan labaad ma jiro ciidankan waa walaalo meel kastoo jeegaan gobolka gedana ciidanka lagu wada joogo waa ciidanka jubbaland ciidanka sne asagana wuxuu xaq u leeyahay in shaqo uu qabto waxa waa dalladda guud oo la harsanaayo ciidanka dowladda dhexa wixii aan siyaasad xumo loo isticmaalaynin oo aan lagu burburinaynin nidaamka iyo waxaa dastuurka soomaaliya lagu qoray ee lagu heshiiyey waxaan lagu burburinayn ciidanka waa ciidanka shaqadoodii bay haystaan laakiin wixii nidaam darra waxaa la dhihi ka raalli ahaada ka jooga waa laga waanin ciidankaana waa hal ciidan hal cadow bayna leeyihiin dad shakhsiyaad oo dana gaar leh danahooda inay ku fushadaanna marna ma aqbalayn annagaa ka hortaagan madaxda naga sarraysaa ka hortaagan heer kastoo ay leedahay hadda wixii ka dambeeyana waxaa loo diyaargaroobayaa shaqooyinka wanaagsanaa oo laga qaban lahaa degmada beled xaawo iyo mashaariicaheedii iyo shaqadii ay leed sida loo raadin lahaa ayaa loo istaagayaa in marka lagu mashquulo waxyaabo kalena sax ma aha annaga waxaan u baahannahay waxaa waye saraakiisha joogto degmada beled xaawe daraawiishta jubbaland ogow sargaal kastoo waxaad ku dallici doonto oo wax aad ku noqon doonto waa shaqada aad qabato cid qabiil meel kuu geyn kartana ma jirto cid qabiil isheeg ee dad kuugu jujuubi kartana ma jirto dadka reer beled xaawo unsi minus dariiq intaas bay degaan dadka reer beled xaawo soomaalina meesha way leeda sidaad oola dhaqantaan aad oogu shaqaysaan aad ugu adeegtaan yaa dalcaadihiinna iyo shaqooyinkiina iyo wixii aad ku heli doontaan shaqadii hadda aad soo qabateen toddobada bilood waan kaga mahad celinaynaa waan kaga mahad celinaynaa shaqo wanaagsan oo aad muhiim u ah ayaa soo qabateen haddana waxaa loo baahan yahay in arrintiiyada aad sii laba jibaartaan si kastaba ammaanka degmada beled xaawe ee gobolka gado ayaa waxaa si buuxda u wada suga ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa jubbaland